waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal soomaalidu waxay dhirta ka heli jirtay waxyaalo badan oo noloshooda maalmeed lama huraan u ahaa waxay ka samaysan jireen aqalladii ay ku hoyan jireen saabaankii ay xoolaha ku waraabsan jireen iyo dhammaan guryahooda maacuunkii iil ee ay ku adeegan jireen laakiinse waxtarkii ay dhirta ku qabeen intaa oo qura kuma ekayne wuu ka baaxad weynaa geed waliba magac buu u lahaa badanaana waxa uu taro way yiqiineen sidoo kalena waayo aragnimada ayaa bartay geed hebel waxa hadduu caloolahooda galo uu dadka iyo xoolaha u dhibi karo kasmada kiimikada soomaalidu aqoon uma ay lahayn walxaha inta la isku dardaro sida casriga ah dawooyinka looga sameeyana wax weyne ugama bilownayn sidaas awgeed bay dhirta iyo dhacaankeeda u irkan jireen markay bukoodaan iyada ayay kula tacaali jireen kolba qofka uu cudur soo rito ee xubnaha oogadiisa middood laga qoomo taasna dabka oo keliya ayaa ku weheliyey oo waatay odhan jireen dab iyo cudur meel ma wada galaan si kastaba ha ahaatee geedo badan ayay qofkooda iyo neefkoodaba bushiga kaga dawaysan jireen kuwa waaweyn haddaan ka bilaabana waxaa ka mida garoolka oo siyaalo fara badan loo dheebsan jiray soomaalidana abaal weyn ku leh udbaha ayay ka samaysan jireen xididkiisana dhigaha weliba kuwa sii yaryar ee gobollada qaarkood jalolootiga looga yaqaan xagga wax ku daawayntiisa haddii aynu eegno daacuunka iyo nooc walba oo shuban ah jidhiftiisa ayay ku dawayn jireen asalkiisana ruuxa neefta qaba ayay cabsiin jireen markaas baa dhinacu dhulka u qaban jiray laamihiisa oo diirkoodii saaran yahay ayay sida cadayga u yaryareeyaan dabadeedna waxay ilkaha ugu qabtaan kolba ruuxa uu qufaciisu kala joogsan waayo ee isna ladi waaya ciddii meel la joogtaana ay ka ladi weydo dhinaca kale cudurrada xoolaha ku dhaca qaarkood siduu wax uga tali jiray qudheedu ma fududa dhilyaqaanada iyo geeltiruhuba siday qireen berrimada uu garoolku ku yaal geelu kuma dhukaamo isaga oo qaba haddii la geeyana fay buu yidhaahdaayo cudurkaba maantaas baa ugu dambaysa garoolku waa geedkii allaha u naxariistay maxamed ismaaciil oo baayacas lagu naanaysi jiray uu soomaali ahaan lahaanshihiisa ku dhaatay ee ingiriiska uu ka guulguuli jiray heesihiisii gobonnimo doonka ahaa middood waa geedkii uu ku soo qaaday markuu lahaa hangool iyo godin gari iyo xarig aqalka la galiyo dhuxusha geniga ah geedkaa ina deeqay gebigeen gadniin iglan goosan kari maysee galoolka maxaynu siinaa geedka kale ee aqoonyahanadii reer miyigu sida baahsan ay wax ugu dawayn jireen wuxuu ahaa dacarta oo ah geed gaaban oo dhowr jaad ah qaamuuska af soomaaligu siduu ku qeexayna wuxuu leeyahay caleemo hilib leh oo dhinacyada qodxa ku leh iyo laan dheer oo baaldacar loo yaqaan baarkiisana uu dhabaq ka samaysmo midda ay wax ku dawayn jireen waxay ahayd tan lagu magacaabo dacar tuke ama dacar indhoob inta la kala jabiyo ayaa weel loo dhigaa dabadeedna dhacaankeeda tiftifleeya ayaa xabag isu roga taasoo noqota sibirka suuqyada magaalooyinka lagu kala gato mar qushka caloosha iyo xidmaha ku urura ayaa lagu saaraa oo waa la isku qalas faraa mar kale qofka daafku ku dhaco ayaa indhaha lagaga shubaa mar kale oogada halkii bararta ayaa la saaraa oo dhibcaha dacartu nabarka ayay soo nuugaan soona ururiyaan mar kalena hooyooyinku ilmaha ka xanuunsada ayay madaxa u mariyaanoo shaashatir ayaa la odhan jiray waxaa iyana jirta dheef kale oo reer miyiga soomaalidu ay dacadta ku qabeen duumada oo sidaynu naqaan qaninyada kanicada laga qaadaa waxay ka mid ahayd cudurradii ugu daraa ee tirada soomaalidii hore yareeyey dabadeedna dawo ay kula tacaalaan markay u waayeen ayay isku dayeen inay ka hortagaan oo bahashuba inay qaniinto ay iska ilaaliyaan taasna laba farsamo ayay u heleen midi waxay ahayd dabka oo ay ka shidan jireen ta kalena waa dacafta oo maalin walba laba saddex jeer ruuxii cadyar inta ka goostaa cunaa uu qaniyadeeda ka nabadgeli jiray dhididkiisa markay geedka ka uliso ayay ka carari jirtay haddii kolka dacartukaha ay dawo ka heli jireen waxaa iyaduna jirtay nooc kale oo ay ka fogaan jireen kadib markay ogaadeen inay sun tahay oo neefka cuna sababta mawdkiisa noqon karta waa nooca dacarbaroodi ama dacardhaweynta lagu magacaabo badanaa dhulka oomanaha ah ayay ka baxdaa waxayna odhan jireen riyaha ayaa jeceloo markay cunaan ku leeda waase laga badbaadin karaa haddii markiiba milicda laga kaxeeyo oo geeda hoos leh la hadhiyo taas waxaa wehelisa tu saddexaad oo iyadu aan sun ahayn dawana aanay u doonan jirin dacarbaruur ama dacarbiyood ayaa lagu magacaabaa waa cadcaddahay inta badanna dhulka ciidda ah ayaa lagu arkaa xooluhu waa cunaan geeltiraha hawdkuna markay biyo waayaan ayay labada madaxba ka jebiyaan oo ilkaha yaryar oo ay leedahay geesaha ka diiraan meel raysa ayay ku aasaan si xoogaa xabagihii intay uga baxdo ay u qabowdo markaas bay cunaanoo ku oonbaxaan waxtarka dacarta inta aana ka bixin waxaa habboon inaan weriyo bartamihii qarnigii sagaaliyo tobnaad shee ka dhex martay dalmareen ingiriisa iyo degmo ka mid a soomaalidii reer miyiga ahayd ee uu dhex maraayey dalmareenkaas oo richard berton la odhan jiray ayaa iyada oo xilli roobaada wuxuu goorfiida ku ag furtay duddo inta dab aad u weyn shidatay hareerihiisa ku soo ururtay dhulkuse ha qoyanaadee dhaxani ma jirinoo sabab dab loo kulaalaa dalmareenka way u muuqan weyde markaas buu duqii reerka inta su'aal ku soo tuuray ku yidhi dabka maxaad ku faraysaan ma dhaxan baa idin haysa maya dhaxaninama haysee kaneecada ayaannu ka shidannaayoo ka cararta taas ayaa markayna cunto aannu eelkeeda la daadannaa roobabka guga iyo dayrtana dad badan baa awgeed inagaga leeda dalmareenkii oo muusoonaya ayaa teendhadiisii isaga laabtay waaguu kolkuu u baryeyna wuxuu la soo baxay waraaqihii uu qoraal maalmeedkiisa ku diiwaanin jiray markaas buu ku qoray dadkii aan xalay la kulmay ee dabka wada dul fadhiyey waxay ahaayeen kuwo aqoontu aad ugu yar tahay garaad badanna aan lahayn maxaa yeelay waa dadka rumaysan cayayaanka yaryar ee kanicada lagu magacaabaa in cudur loo geeriyoodo uu sabab u noqon karo waa tahay garaad inay lahaayeen iyo in kale maanta la isweydiin maayo waayaha iyo cilmi baarista ayaa kala caddeeyey dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hinduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah